asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta waxaan idin leeyahay mar kalenta kulanto wanaagsan xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eeba sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid waana qayb ka mid ah saddexleydeennii afka soomaaliga caanka ku ahayd waxaa la yidhi saddex dhagax waa isugu taag saddex dhagax waa isugu taag saddexdaa midkaad ula tagtaba dhagaxa waa isugu taag waa kii cabdulaahi macalin axmed gabaygiisii ay ku jirtay dhagax tuuryo iyo taabashiya inaad tantoobayso saddexdaa midaad ula tagtaa waa isugu taaga uu ina lahaa saddexdii oo haddii ilaah kuu sama ogol yahay faahfaahsan ayaynu wadaagaynaa idamka eebe waxaa la yidhi saddex dhagax waa isugu taag saddexda dhagaxa isugu taagtii waxaa weeye inaad tuurto ama aad tantoobayso amase aad taabato saddexdaasi dhagaxa waa isugu taag waa hawraar guda weyn oo loogu talagalay dadka haddii eebba idmahayo dhanka waanada ama wax soo saarka ama fahanka ama danaystanimada ama haddii ilaahay idmahayo qalbi adayga ama calool adayga ama iimaan la'aanta iyo waxyaalaha la midka dadka ay aad ugu badan tahay hawraar loo soo qaatay oo digniin iyo tusaale iyo haddii ilaahay idmahayo dabgelin intaba oo aweeye waxaa la yidhi saddex dhagax waa isugu taag inaad tuurto ama aad tantoobayso ama se aad taabato saddexdaasi waa isugu taag oo dee haddaad tuurto tuuryadii waxa ma yeelayso dhaguxu ma xanuunsanhayo sidoo kaleento haddaad tantooba la dhacdo iyadana feedhkaaga iyo tantoobadaadu waxba ma yeelhayaan dhagaxa oo ma ahan shay ku danqanhaya ama jidhnaxa leh ama dareen wax qaata leh taa iyadaana waa la mid oo wax dana ou dhaguxu ka leeyahay ma jirto waa midda saddexaadee waxaa weeye taabasho haddaad taabato oo daayar gacanta dhagdhag ku siiso ama aad farta ku taabato dahdowr dhagaxow may maqlaysaa midnaba kuma uu maqlay waxaa la mid ah oo saddexdaa tusaale loogu soo qaadanhayaa dadka afar iyo labaatan saac abaaruhu ku dhacahayaan ee aan ilaahay baryaynin dadka afar iyo labaatan saac daadadku rogahayaan ee aan eebbahood u noqonaynin dadka afar iyo labaatan saac qabyaaladda ku daalay ee aan arkaynin dadka afar iyo labaatan saac dhibaatooyinka noloshu deriska la'ah arkaya ee aan iyagu wax isbeddel ah oo nolosha ku saabsan afar iyo labaatan saac aan samaynayn ayaa la mid ah waxaa kaloo la mid ah ee dhagaxaas isaga ah ee lala simay dadka aan fahmayninba meesha sartu ka quruntay ama iintu ay ka hadlaysan tahay waxaa la mid ah ummadaha aan nolosha iyo qaababkeeda allacaabudka iyo soo noqoshada eebe midna aan qiimaynaynin waxaa la mid ah arrimaha farada badan oo sidaasoo kaleenta ah oo jawaan muggii ah oo bilaa qiyaas ah ayaa loo soo qaatay maahmaahdan waana xubinta saddex afleyda ah ee ka hadlaysa dhagaxa iyo waxa uu yahay maahmaahda maanta ee aan u soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka ilaahay waxaan dhahaynaa waxaa la yidhi dab munaafaq shiday muumin baa ku gubta dab munaafaq shiday muumin baa ku gubta marka lagu leeyahay dab munaafiqshaday muumin baa ku gubta dee dadku dembi ma wada galo waxna ma wada dhibo dhibaatooyinna ma wada geysto sharna ma wada sameeyo ee waxaa dhibaatooyinka iyo shararka iyo xilliyada waxyaalaha liita iyo dhagaraha waxa dadka u geystaay waa in yar intaa yaray dhibaatooyinka geysata dartood ayaa loo ciqaabaa ummadda kale ee farada badan waana arrin xaqiiqa ah oo biyokama dhibcaan ah oo aan dhammaanteen wada arkayno ilaa iyo maanta markaad eegto ummadda soomaaliyeed xataa waxaad mooddaa kuwa aan xusuusta iyo taariikhdu ayna deeqaynin